aan dhagax dhignay inayna weeliyaan culimadii diinta islaamka dadka ka mid ah oo garowa jooga in calankan laga dhisayo masaajid aanu bixinay mas-uul shuhadaa oo ah ninkii nafta ugu hortay difaacaya nabadgeliya dalka kharasha ku baxayana wuxuu noqon doonaa tabarux in lagu bixiyo cid kastaba ahaatee shacabka tijaarta shaqaalaha dawladda dadka gaar ahaan kuwa madaxtooyada ka shaqeeya iyo ciidamada intaba anugu aan ugu horreeyo ilaa askariga waardiyaha way wax qayb ka qaadanayaan wuxuuna noqon doonaa masaajid lagu tukado jimcayaasha iyo waktiyada salaadu soo gasho waxaa jira meeshaan waa xarun weyn dad badan baa ka shaqeeya aan kunkan yarayn dadkaasna waxay u noqonaysaa meel cibaado oo ilahay ay ku xusuustaan masaajidkaana wuxuu ka koobnaan doonaa qaacaddii weynayd oo lagu tukanaayey wuxuu ka koobnaan doonaa meel ah maktab kutubta lagu akhristo wuxuu ka koobnaanayaa meel degaana oo imaanka ou dego masaajidka marka uu diyaar garoobayo oo ku nasto hadduusan gebigeedaba uusan soo degin iyo meelihii kaloo lagu weysaysanayey iyo meel wejiyah oo fiican waa dhismo aada u qurux badan buu noqonayaa halkaas waa ku yaalla boorkiisii injineer qorane oo ku dhejiyey kambaniga dhisaya oo ka wakiila insha allahu tacaala si dhaqsaa wuu dhammaan doonaa si dhaqsaana waa loo bilaabi doonaa ilaahayna ha ka dhigo meel khayr qabta oo dadka loo niyooda ajeedu gaaro iyo intii qayb ka qaadatay bixinta dhismihiisa kharashkiisa iyo inagoo dhan ugu dambeyn inoo noqoto guri khayr guri khayr waayahay masjidkan ashuhadaa dhagax dhiggiisa madaxweynaha waxaa kala qayb galay culimaa udiin saraakiil madaxtooyada ah iyo ganacsato sheikh axmed daahir oo ka mid a culimmada goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in laga qayb qaato dhismaha masjidkan ashuhadaa ee laga dhisayo madaxtooyada puntland ee garowe isagoo sheegay in masaajida dhismahooda uu ajar fara badan ku jiro waxaa maantay madaxweynuhu dhagax dhigay masaajid dherarkiisu leegyahay soddon iyo shan ballaciisuna yahay labiiyo labaatan waxaana la jecel yahay insha allah in meeshaa la dhiso dadweynaha iyo ummadda islaamkaan waxaan tusaynaa meeshaas iyagoo la ogyahay ajarkeeda iyo meeshaas inay tahay nebigeenna wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam man banaa baytan lilah bana allaahu lahu baytan fi ljanna ninkii dhisa bayt ilaahay leeyahay walow ka mafxasi lqada shimirta waqowga ah meesha buulkeedabaa in leegba allah ka dhigay ilaahay wuxuu u ballan qaaday inuu jannada guri uga dhiso ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wa ana almasaajida lilaah falaa tadcuu maca allaahi axad masaajidka ilaahbaa iska leh isagoo oo koonka dhammaantiis ilaahay leeyahay misana khaasatan wuxuu u leeyahay beytka ilaahay wey ilaahay wuxuu kaloo tilmaamayaa fii buyuutin adina allaahu an yurfaca wayukara fiiha smuhu yusabixu lahu fiiha bilguduwi walaasaal rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah guri ilaahay wuxuu ballan qaaday fii buyuutan adina allaahu ilaahay wuxuu idmay oo amray an yurfaca in la kor qaado wayudkara fiiha smuhu ilaahay magaciisana lagu xuso halkaa marka beydkaa maanta halkaa laga dhisaayo waxaan ogeysiinaynaa dadkao dhan ninkii ku tabarucaaya inuu u furan yahay wey dawladdii waa dhisaysaa culimmadu waa dhisaysaa baayac mushtarku waa dhisayaan hay-adaha goonnida oo islaamkaa waa dhisayaan marka waxaan u soo jeedinaynaa maantay oo fursaddaas ah oo la rabo dacwaddii inay fido meel kasta gasho wey in madaxtooyadii dacwad laga oogo masaajidka intaa leeg oo dadweynahooda dhammaantood ay beydkaa ilaahay wax ku bartaan oo u soo jeedsadaan marka insha allah sida madaxweynuhu soo jeediyey waxaan dadweynaha ogeysiinaynaa beydkaas in halkaa laga dhisaayo dacwadina lagu wadi doono insha allah sida loo qurxiyey madaxtooyada isagana inuu u quruxsanaado ama ka wanaagsanaado insha allah wabilahi tawfiiq